samiiro cabdulaahi ducaale waa macalimaadda maqalkala waxaayna maamulo ka tahay iskuul ay wax ka bartaan arday maqalkala oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaa daldheer ay ugu timid in ay wax barto fursad waxbarashana ay abuurto ardayda maqalkala haddaba waa tan samiiro ducaale oo ka sheekaynaysa waxa ay u timid soomaaliya
aniga wadanka waxaa umaad maqana aniga dadka dhagoolkana caawinaa dhagoolka aniga an xataa marka oo yar ahay dhib ugu haayaa xanuunku haaya wax kas waa soo barnay ingiriiska nabadku waaye inta imaaday waa dhib ahayn dadka hataa waxaa rabaan inaa ina future dadkaa rabaan in shaqo la galo waxbarasho la galo hataa taas waaye aniga inaan caawinaa waa kuna caawinaa dadkaa caawinaa inaa fahmaa sii ku si loo shaqo ku galaa si loo waxbarashada wax loo soo sameeyaa hataa skoog waxaa bartaa xisaab iyo soomaali iyo art laakiin first waxaa waaye step step lewa laakiin kulligoo hal mar samayn karto yacni sida oo baby ahayna ku bilaawdeen babygu soo bilaawa kulli hal mar man ku dhiibi karaa si ayis waxaas maya inaa fahmaa first step waxaa waaye soomaali soomaali waxay isku barayaan sii ku dhahaayo hooyo hooyo waxaa waaye hooyo saas waaye inaa qortid waaye sheekadaan aabo aabo waxaa waaye aabo waaye sawirkaa las tusaa waxaa dhammaad sheesheegaa saas loo tusiyo kabacdne markii la fahmaan kabacdina waxaa sheegada xaalay aniga waxaa ahay ardayda step step waa awal xuruuf la baraa waxaa waaye marka waxaa waaye maraykan haysto a b c t e maahano soomaali waa ka isticmaalaya markan a b soomaali ma haystaanaan a b c ba laakiin wuxuu qaadanaya soomaali ba ta ja ha ilaa lagu saaraya haddii waa fahmayaan step step loo soo socdaa ani iskoolka waa yaryahay qorka hal qor leeyahay waxaan rabaa laakiin dadka badan ay imaadeen yacni laba boqol ahayn waa la soo joojiyey marka waxay dhahay wax yar ka dhig dadka cariiri ma rabno hal qor haysna anaga bas ma haysno dadka meel dheer ruunkii imaaday afgooy meelkii imaaday magaaro wax kasta qof kasta meel intay imaadeen xaafta waa dheeryahay xubnaayo saddexna macalinka nina oo macalinka xaa joogto aniga sayla la baray macalin wey hadda u yaqaan si loo baraayo waa fahmaa gacanta saylaas muxiim waxaa waay sayka haddii dadka maqalka oo ku akhriyaysa si ku fahmayaan ma fahmayaan waxaa ku baahiyin gacanta gacanta ay ku fahmayaan